gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen oo loo yaqaano mugaab ayaa maanta kormeer ku tagay suuqa weyn ee soomaaliya ee lagu magacaabayo bakaare kormeerka uu ku tagay suuqa weyn ee soomaaliya ee bakaare ayaa looga jawaabaya cabasho maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeertay ganacsada suuqa taasoo ku aadan shakhsiyaad dhulboob ku waday qaybo ka mid a suuqa weyn ee bakaara gudoomiyaha oo dhegaystay cabashada shacabka ayaa waxa uu ku dhawaaqay go-aan ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaasoo ku aadan inaysan jirin cid barakicin karta ganacsada iyo inuusan jirin amar ka soo baxay maamulka gobolka banaadir iyo madaxda qaranka oo ku aadan dhulka suuqa bakaaraha oo ay leedahay dowladda hoose ee xamar inaysan qofna sheegin karin kadib gudoomiyaha ayaa kormeerkiisa kadib warbaahinta la hadlay waxaana uu ka warbixiyey ujeedka uu soo gaaray suuqa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed ee kala duwan ee suuqa bakaaraha waan idin salaamaynaa maanta waxaan waxaan idinkugu nimid inaan idin soo salaamno kow haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxaan ku soo baxnay salaam kadib cabashadiinna maalmahana soo gaartay oo ku saabsan in dad sheeganaya inay dhulkan cabirteen oo rabaan ganacsatadii suuqii inay ka barakiciyaan arrintaas ayaan maqalnay arrintaas ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud maqalyey aniga oo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho kana wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan halkan idinkaaga caddaynayaa in suuqa bakaaraha aysan jirin cid cabiran karto oo deegaamayn karto cid inta warqado ula timaado dhihi karto anaa cabirtay ee ka guura ma jirto dowladda hoose xamara maamusho laakiin cid milkiyad gaara sheegan kartee suuqan adinkaa ku ganacsataan adinkaana ku ganacsanaysaan adinkaana maamulanaysaan shaqadiina geeska gees ma ahan kaliya qaybtan bacaha geeska gees suuqa bakaaraha geeska gees qof cabiro karto oo deegaamayn karto oo idinka kaga karto ma jirto